فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxawareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa qodobada barnaamijka aan idinkugu hayna waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo xilkii ka qaaday taliyaha booliiska dowladda federaalka maxaa ka jira in puntland nin ay wadato lagu bedelayo xogo aynu helayno oo qodobkaasi ku aadan ayaan dhowuxa idinkugu soo gudbi doonnaa maamulka puntland oo sheegay haddaan khilaafka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka la xalin ay gaari doonaan meel ka fog halka ay joogaan maamulka somalilan deni oo heshiis ku baaqay ayaan caawa idinkugu haynaa dowladda federaalka oo sii kordhisay afduubka ay ku wado shacabka ku dhaqan galgaduud iyadoona ku shaabadaynaysa shabaabnimo mid ka mid ah dadkii dhowaan ay afduubteen oo kashifay qaabka shacabka loo dhibaateeyo waraysi uu bixiyo uu kaga hadlay ayaan dhowxa idinkugu haynaa sheekh xasaan xuseen oo jawaab adag ka bixiyey weerar maalmihii lasoo dhaafay lagu waday halgamaagii weynaa sayid cabdulaahi xasan kelimad kooban uu ku difaacay ayaan dhowxa idinkugu haynaa xasan sheekh oo abaabulay mucaaradka cabdicasiis lafta gareen muuqaal ay alfurqaan idinkaga diyaarisay qodobkaasi ayaad dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah odayaal qurbaha ku nool oo baaqnabadeed ka soo saaray dagaalbeeleed ka dhacay dhulka soomaali galbeed oo ay itoobiya ku lug leedahay warbixin qodobkaasi ku aadan waad maqli doontaan wilaayaadka labada jubbo oo xaliyo khilaaf ka dhex jiray beesha gaalijecel dhexdeeda kadib kulan maalmo socday munaasabadii kulankaasi lagu soo xiraya kelimaadkii laga jeediyey ayaad dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa caawa sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag kulanti wacan mar kale dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobadii dhowxa aan idinkugu soo gudbinay oo dhammaystiran aan ku bilowna qodobka ugu horeeya waa warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder saacadii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qarax ah waxay ka fuliyeen saddex magaalo ka tirsan gobolka shabeellada hoose qarax ka dhacay magaalada buulamareer oo lagu beegsaday goob ay isbaaro u taalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sargaal ciidan oo lagu magacaabo sayid ibraahim bardhe ayaana ku dhintay qaraxa ka dhacay buulamareer halka uu ku dhaawacmay askari kale sidoo kale qarax ka dhacay degmada afgooye oo lala eegtay ciidamada sirdoon kanisa ayaa geystay dhaawaca saddex askari qaraxa saddexaad oo ka dhacay bariire ayaan laga helin wax faahfaahin ah duqaymo iyo xasuuqya ka dhacay marinka khaza ayna dad badan ku shahiideen magaalada rafax ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka khaza iyo sidoo kale waddanka masar ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqayn aad u xooggan oo xagga cirka ah waxayna duuqayntaa si gaara u beegsatay guri ku yaala deegaanka nasri ee ku yaala magaalada rafax warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in halkaas ay ku shahiideen shan ruux oo shacab ah halkaay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan burburka dhagaxaanta hoostooda ayaana waxaa laga soo saarayaa dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada qaba xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxay sidoo kale ka geysteen yuhuudda duqaynay ku shahiideen ka badan lix ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kaloo badan saddex ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqaynay yuhuudda ka geysteen xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza sidoo kale duqaynay yuhuudda ka geysteen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale ciidanka arxanka daran ee yuhuudda duuqaynay sidoo kale ka geysin xaafadda zaytuun ee magaalada khaza waxay ku dileen dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo fara badan deegaanka beetilaahiya ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan oo dhimasho iyo dhaawac sababtay xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan labaatan iyo siddeed ruux halkay ku dhaawacmeen wax ka badan siddeetan iyo shan ruux oo kale sida laga soo xigtay xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka goodoonsan ee khaza mas-uul xabashi ah uu xaqiijiyey in ethoobiya ay soomaaliya ka dhisan doonto aag difaac mas-uul ka tirsan dowladda xabashada ethoobiya haddana ka mid ah xubnaha dowladda la shaqeeya ayaa bixiyey macluumaad uu ku sheegaya in ethoobiya wado qorshe ay soomaaliya uga dhisanayso dhismo dheer oo ammaankeeda guda ay ku ilaashanayso safiir hore oo ethoobiyaana ayaa sheegay in dowladda ethoobiya dhulka soomaaliya ay ka samaysanayso qiyaastii boqol ilaa iyo boqol iyo konton kilomitir oo qad cagaaran ah oo ay ka ilaashanayso ammaankeeda gudaha wuxuu si gaara u xuseen dhulkaas uu ka mid yahay gobolka gado qayb ka mid ah dhulka uu kaaramiye maamulka isku magacaabay koonfur galbeed iyo qayb u ka mid ah gobolka hiiraan arrintan ayaa qayb ka ah xiisadda ethoobiya iyo masar wuxuuna safiirka hore ka tirsan dowladda ethoobiya sheegay in haddii ka adkaadaan waa sida uu sheegay masaaridda iyo dowladda federaalka ay ciidamada ethoobiya isku dari doonaan gobolka gado iyo maamulka koonfur galbeed wuxuu sidoo kale tilmaamay in dowladdiisu ay tababartay kumanaan ciidan oo ka tirsan maamulka mustafa cagjaar kuwaasoo uu sheegay in gacan ka geysan doonaan qorshaha dhulballaadhiska ay xabashida ku foogan tahay yahuudda iyo xisbullah isdhaafsadee duuqaymo xoogan idaacadda ku hadasha afka maamulka yahuudda waxay sheegtay in ciidamada saynad ay weerareen boqol iyo konton xarumood oo ay leeyihiin ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah taliska milatariga saynada ayaana wuxuu xaqiijiyey inay beegsadeen ciidankooda tobanaan xarumood oo ay hub ku keedsan jireen ururka shiicada ee taageerada ka helaya iiraan iyo sidoo kale dhowr tuulo oo ku yaala koonfurta waddanka lubnaan geesta kale xisbullah ayaa waxay beegsatay magaalooyin iyo gobollo ku yaala dhulka ay yuhuudda xooga ku haysatay falastiin waxayna wararka intaa ku darayeen markii ugu horeysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka labada dhinac ay xisbullah magaalada talaabiib ku tuurtay gantaalka balaastikada iyadoo aan la soo warin wax khasaaraha uu geystay weerarkaas sidoo kale waxay xisbullah gantaalka waaha oo ah nooc ka mid ah gantaalka loo yaqaana qaadiray ku tuurtay xarunta sirdoonka dibadda yahuudda ee loo yaqaana muusaada waxayna xaruntaasi ku taalaa duleedka magaalada talaabiiba wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa waxay sidoo kale sheegtay in afartan gantaal oo laga soo tuuray lubnaan ay ku soo dhaceen magaalada safad oo ka mid ah dhulkay xooga ku haystaan yuhuudda warbaahinta yuhuudda ayaana waxay sheegtay in gantaaladaasi lagu garaacay dhisma magaaladaasi ku yaala balse ma aysan sheegin wax khasaare ah ethoobiya oo markii ugu horreysay degniin milatari u dirtay dowladda masaara xogaha dheeraadka ee ka soo kordhay xiisadda siyaasadeed ee ka aloolsan geeska afrika ayaa sheegaysa in ethoobiya ay degniin milatari u dirtay xukuumadda alqaahira ee uu hogaamiyey cabdifataax asiisi wararka ayaa intaa ku daraya in ethoobiya baaq degniin sii marisay jabuuti si loo gaarsiiyey dowladda masar fariinta degniinta xambaarsan ethoobiya dirtay ayaa tibaaxaysa in tallaaba kastoo lid ku aadanaha ethoobiya ay ka leedahay soomaaliya haddii ay masar ku kacdo inay ka dhalanaysa cawaaqib halis ah digniintan ayaa imaanaysa kadib markii maalintii shalay ahayd ay xukuumadda alqayda saanad hubba ka dejisay magaalada muqdisho wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maanta waxa uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalka sulub axmed firin sulub axmed ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay wuxuu hayey xilka taliyaha booliiska dowladda federaalka munaasabad maanta ay ka dhacday qaybo ka mid ah magaalada muqdisho islamarkaana ay ka soo qayb galeen madax ka tirsan dowladda federaalka ugu horeeyo xasan sheekh maxmuud ayaa xilkii waxaa looga qaaday sulub axmed iyadoona sidoo kale warar soo baxaya ay sheegayaan in xilkan loo magacaabi doono nin magaciisa lagu soo gaabiyo diyaano warar hordhac ah ayaa sheegaya in ruuxa taliyaha booliiska loo magacaabi doono uu ka socdo dhanka maamulka puntland walow aysan dowladda federaalka faahfaahin dheeraada ka bixin xilka qaadista lagu sameeyey taliya sulub ayaa ku soo aadaysa iyadoo amniga magaalada muqdisho uu aad u sii xumaaday weerarada ay geysanayaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiinna ay ku sii kordheen gudaha magaalada muqdisho iyadoona labadii sanno ee lasoo dhaafay uu xilka haya la khaarijiyey boqolaal saraakiil oo ka tirsan dowladda federaalka halka boqolaal askar ahna sidoo kale lagu dilay weeraro ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad weli maqlaysaan qodobo kale ayaa dhegaystayaal laydinku soo maqan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waa xalqada shan iyo afartanaad waxaa inoo soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor su-aasha caawa waxa ay ka mid tahay su-aalaha ay sida gaarka ah u daneeyaan dadweynaha waa qodob ay ku kala duwan yihiin oo marar badan la arko dadku doodaya waxa ay dad badani yidhaahdaan in hal mar la wada qaato kalluun iyo caano dhibaato caafimaad ayay keenaysaa waa sheekada bulshada dhexdeeda laga maqlo mararka qaar haddaba xagga cilmiga caafimaadka marka la eego warkaasi ma dhabba bismillaah waa mahadsan tahay waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah waana waxyaalo badan oo ummadda ka guuxaayo marka eh, ka- haa aada iyo aad marka waxaan is leeyahay em, intaanan guda gelin horta waxaan caafimaad ahaan oga hadlin qisaa inay sheega insha allahu tacaala Em, hadda ka hor qisadan horta eh, wax walba waxbaa lagu keenaa marka waxaa dhacday dadka markay naxwaha baranayaan oo kaleeto ah, waxaa ku jirto tusaalayaasha lagu fahmo waa walcatif oo kale markii la maraayo laa taakuli samaka wa tashraba labana tusaalahaasaa qoran tusaalahaas marka dadka kutubta asbitaalacaysto dhan way shekinaya markay arkaan culimmadii qorta waxay leeyihiin niyow haddaad cuntid kalluun ha ka dabageynin haddana caano marka dadka way shakiyeen tii marka ummadii ku dhex faaftay dadka dhan way shakiyeen culimmadan hadda maxay ka wadeen tusaalahan waxbaa kala ku hoos qarsoon waa la isqabsaday marka hadda kor waxaa dhacday qiso een, ayadoo dad ninbaa wuxuu noo sheegay ayadoo webiga jiinkiisa la joogo fatahaadna ay dhacday aabiyihii webiga iyo ku laabteen marka dhisheegi weyn ay ka tageen dhisheegii marka wuu guray malaaygii ku jiro oo dhan amaka soo babaxay oo biyo la-aan ah raggii meesha jooga marka waxay dhaheen malaay zaa-ida la helay marka loorar baa hadii la- hadii la dubay yaa loorar laga taagtaagay oo dee wax laga calinaya ma laha ayadoo sidii jirta haddana waxaa imaaday caano geel baa imaaday marka qaacidadii baa soo baxday kalluun caa waa lahaya caanna waa lahaya cariga u dhawaadaa layidhi marka nin amaka wuxuu yidhi warniyow tan naxwaha le laisku fahansiinayo ma ogiye caafimaad ma ahana dhaaf u dhahay maya iskugu dhawaanay dheheen marka wuxuu yidhi caawa haddii ani aan ku dhinto u dhah ama wax ku noqdo qaacidadan waa run u dhahay ee ani igu bartuu dhahay ninkii habeenkii wuxuu cunay hal saxan oo kalluun ah saddexla caanaan uu ka dabageeyey ninkii caafimaadku ka qaaday dadkii marka waxa u caddaatay meeshaan inay waxaan tusaale tahay iyo inay ahayn wax- waxbaa u soo baxay haddaan usoo dego marka caafimaad ahaan caafimaad ahaan horta sidii la ogyahay een, kalluunka waa high protein proteinada wax ku badan jirkaa lagu dhistaa ciidamada la siiyaa dadka la raba inay murqaha loo dhistaa la siiyaa caanahana sidoo kaleeto waa lamid marka een, maadaama high protein ay yihiin waa cuntooyin muhiim jiddan ah in laisku qaatana muhiim ay tahay waaye marka caafimaad ahaan waxaa la ogaaday haddii laisku cuno inaysan waxba qofka ka dhimaynin ilaa xaaladda soo socota moogiye xaaladdaasoo ah qofka hadduu ku qabo mid ayaa kamid a inuu xasaasiyad ku qabo midka kalena uu sii zaa-idinaya xasaasiyad tusaale ahaan ee, qofka hadduu uu yahay milk intolerance lactulose intolerance oo qofka hadduu caanaha cabo uu ku shumo hadduu kalluun ka dabageeyo xaaladii hore ay sii zaa-idinaysaa walcagsu saxiix macnaha ta kalena lamid wey hadduu qofka ku qabo ee kalluunka oo nabaro ku qabo markuu caanaha kadib cabana nabaryaha sii siyaadaya iyo ma la fahmi marka een, labadaas xaalad qof ku qaba kalluun xasaasiyad oo ka dabageeya caano waa suurtagal inuu isku arka nabaro iyo shuban qof ku qaba caanaha haddana xasaasiyad oo shuban ay ku keenaan oo haddana kalluun ka dabageeya way sii siyaadaysaa intaas markii laga reebo wax xaqiiqo ah oo sayns ahaan looma hayo wax dhibaato ah dadka waxaan leenahay insha allahu tacaala khayraadka waddanka ku jira ha laga faa'iidaysto oo mahadsantihin الناس رضيا وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa abaabulay mucaaradka cabdicasiis lafta gareen idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa qodobkani muuqaal ka soo saartay waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac بسم الله الرحمن الرحيم
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ay dhabarkiis xejiyeen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa wada abaabul lagu mucaaradayo maamulka fadhigiisu yahay magaalooyin ka tirsan ba iyo bakool shirar uu daha gadaashiisa ka maamulayo xasan sheekh maxamuud oo ka socda gudaha magaalada muqdisho ayaa ka qaybgalayaasha oo qaarkood ay yihiin xildhibaano maamulka koonfur galbeed ka tirsan laakiin mucaarad ah iyo madax xilal sare horay u soo qabtay waxay sheegayeen in madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen uu sharci darro jagada ku hayo wakhtigiisina mar hore uu dhammaaday sida aawadeedna ay tahay in loo tafeexayto sidii meesha looga qaadi lahaa amaba looga ceeri lahaa waxaa kale oo lagu eedeeyey kala qaybin iskudir bulsho iyo arrimo kale oo badan haddii la dhaho buugka laga qoro dulmiga tagrifalka jaahilnimada dowlad xumada eexda xumaan kastoo lasoo tiriyo uu lafta gareen ku kacay muddada uu joogay koonfur galbeed markay ugu yar tahay buug laba volum ka kooban waa laga qori karaa oo hal sadar oo bishaaran lagu arkayn oo wanaag ah xaqiiqda moogta in la sheegaa roon toos loo abbaaro waa xilligii waxaa la joogaa marka ninkaasi layska horleexin lahaa hadalladan iyo canaawiinta macnadarada uu samaysanayo shacbaan kicinanaa iyo qadiyad iyo qadiyadoo ka shaqeynaya maxay tahay maxaa baraaba ka socda wallaweyn maxaa ka socda bardaale muxuu ku sameeyey bakool muxuu ku sameeyey meel kasta muxuu ku sameeyey inuu qabaa'iladii labadiis dhalaalatin oo isku diro heer uu gaaro dhiigii u daata meeshu wuxuu dhaaf uusan jirin wanaaguu ka shaqeynaya marka maxay tahay maamulka wakhtigiisa dhacay oo ku fashilmay hogaaminta koonfur galbeed oo laftigareen waad ogtihiin labakulaatilaba wixii ka dambeeyey meesha wuxuu ku joogay waa nidaam sharci darro ah maalin maalin ka dambeysana ummadda koonfur galbeed oo kala qaybinayay maantana xaalkiisa waa ogtihiin oo nin maanta shisheeye maciin bido waay kursina laguma joogi karo shisheeye kalkaal wakhtigii lagu ballamayna waa lasoo dhaafay mar kalena waa dhacday
xasan sheekh maxamuud wuu ka dherigsan yahay in cabdicasiis lafta gareen uu kursiga ku fadhiyo iyadoo wakhtigiisii mar hore dhammaaday asiga ayaana raalli uga ahaa intii ay heshiiska ahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa soo dhoweyntiisa dadka reer koonfur galbeed qaybahooda kala duwanna sidoo kale waa u mahadcelinayaa soo dhoweyntii diiranayd eena lagu soo dhoweeyey deegaankan iyo dowlad goboleedkan insha allahu tacaala deegaankanna waa ku soo noqnoqon doonaa marar badanaan imaan doonaa madaxweyne cabdicasiis aaduu u mahadsan yahay meel aan usoo laalaabanana waana soo cuduro gogoshiina waatana waa waa usoo laalaaban kartiin marka ilaahay idinkiis meeshan waa ku badnaa doonaa shaqsigay dhegaystow markaad dhuxda hadalkayga dhaliilaan saariyo anigusan dhibca u siiyey laakiinse iminka oo ay kala fogaadeen waxa arrintaasi uu ka dhigtay qorshe siyaasadeed oo uu ku dacwareemo asigoo adeegsanaya saaxiibadii hore ee lafta gareen qaarkood iminka waxaa lagu owrkacsanayaa in lafta gareen uu la safan yahay dowladda etoobiya oo ciidamadeedu magaalooyin koonfur galbeed ka tirsan iyo kuwo kaleba ay maamulaan waxaase xusud mudan in xubnaha iminka hadlaya qaarkood iyo dowladda federaalka qudheeduba muddo badan ay la safnaayeen etoobiyaanka oo iminka xorguufi kala dhexayso taasoo aan ahayn mid wadaniyadeed iyo mid diineed midnaba laakiinse dan adduunye uun keliya la xiriirta gurguurta waxa uu doonayaa in maamulka koonfur galbeed uu la mid noqdo kan galmudug iyo kan hirshabeelle oo inta badan taladiisa ku socda laakiinse joogitaanka ciidamada badan ee etoobiya ee ku sugan magaalooyin baydhab ay ugu muhiimsan tahay ayaa keenaysa in qorshihiisu sidii uu rabay uu hirgeli waayo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah oo u socday dhanka magaalada baydhabo ayaa diyaaradihii ay la socdeen laga reebay si aanay ugu biirin xildhibaano kale oo horay halkaa u tegey kuwaas oo wada tashi siyaasadeed oo la xidhiidha isgaashaan buuraysa xasan sheekh ka dhan ah la leh maamulka koonfur galbeed gaar ahaana madaxweyne cabdicasiis lafta gareen kaas oo iminka garab buuxa ka helaya ciidamada etoobiyaanka ah in xildhibaanna loo diido inay aadaan ha ahaato arrin siyaasadeed amase ha ahaato mid shakhsiyadeed eh gobollada marka hore ay baarlamaanka ka soo galeen ma ahan mid sahlan waxaana cirka isku sii shareeraya xiisadda awalba sii jirtay dhinaca kale xubno xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed damac uga jiro sida madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekaadan iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka ah ayaa waxay u dacwoodeen safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya waxaanay kula kulmeen gudaha xarunta xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo aad loo ilaaliyo waxay u sheegeen in lafta garan si aan xeerkooda waafaqsanayn uu ku joogo kursiga madaxtinimada ee koonfur galbeed sida aawadeedna ay muhiim u arkaan in doorasho la qabto maraykankuna uu cadaadis saaro khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda etoobiya oo dhismaheeda kaalin buuxda ku lahayday ciidamadeeduna muddo dheer ay ilaalinayeen iminkana gobollada qaar ay maamulaan ayaa sababay in lafta gareen iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ay iskhilaafaan etoobiya iyo xasan sheekh waxa khilaafkooda uu yimiday kadib markii kowdii bishii koowaad ee sanadkan etoobiya maamulka somalilan ay kula heshiisay inay qaadato labaatan kilomitir oo badda cas ee soomaaliya ka mid ah oo dekedu ku jirto iyadoo saxiix ka heshay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi xasan sheekh maxamuud ayaa ku dooday in etoobiya ay dhinac martay asiga oo si cad u sheegay in aanay heshiiska diidanayn laakiinse dhabaha loo maray uu qalad yahay taas oo uula jeedo in uu rabay in uu asigu heshiiska etoobiya la galo si xoogaaga dhaqaalaha ah ee la ogol yahay uu u qaato xalka oo halkaa maraya dowladda federaalka ah ayaa dowladda masar oo etoobiya uu kala dhexeeyo muran ka dhashay biyaha webiga niil la saxiixatay in ciidamadeeda qaarkood la keeno soomaaliya arrinka oo etoobiya aad uga carootay iyadoo ka jawaabaysa tillaabadaas ayay etoobiya maamulka koonfur galbeed ku amartay in uu qabto dibadbaxyo lagu muujinayo in ciidamada etoobiya ay jecel yihiin in ay sii joogaan magaalooyinka hadda ay maamulaan ee ka tirsan koonfur galbeed waxaana magaalooyinka xudur iyo waajida ka dhacay isu soo baxyo etoobiya lagu raalligelinayo amarkeedana lagu fulinayo aniga deegaan ahaan degmada waajid oo maanta guddoomiyaha aan ka ahay afartan iyo shan kilomitir markaan istaagno etoobiyaana derisnala ah dowladda etoobiya derisnala ah haddaan u gacanhati ayagaa ii imaanayo farriin haddaan u diro ayagaa ii imaanayo haddaan dankado ama dhibaato ii gaarta ayagaa garab taagan ayagaana garab taagan soomaalinimada la leeyahay shisheeye kaalkaal baa tihiin markii la hadlaba shisheeye kaalkaal iyo waxaas iyo hadda ma joogto sheekada soddon sano etoobiyana garab joogtaa ciidamada hadda noo jooga ayadaa tababartay ayadaa hubka siisay qoryaha hadda ay haystaan waxaan leenahay etoobiya ma ka kaftami karno inyaa gorobeyd etoobiyaano inyaa wenim etoobiyaano inyaa mangist inyaa mangist etoobiyaano dowladda soomaaliya markii la dhasi dowladdii burburkii laakubay la dhasi ilaa cabdullaahi yuusuf ilaa iyo geedka likiroobna waa inay liroobeyna mankan la eraaw etoobiya daafirdoobda khaas ahaan koonfur galbeed yeela galabta kacay intaas muddo maynay la shaqeeyay may la raayay sida loogi waynay la shaqeeyay gaalintid may la raayay garabkiisa aya wadanka dhibaatooyinkii hamari dowladda etoobiya ya may la raayay la shaqeeyaasi nabadgelyadana wada gobolaasi ilaa iyo hata soddonkii sana hata la hamari burbur indidhi ilaa iyo yoomana aada yeelaanay la rogda yeelaanay la shaqeeya wahay war etoobiya war etoobiya iyagu kohay dhibaatee waata gaaramana majab waqtigii soddon sano ilaa ilaa dowliska dhaadani duduladana macaamilanana waqohadaasumada nabadgelyadayaata waakuhayda dowladda soomaaliya hada ilaa iyo waqtiw halbastooda baakimusheen hal askari maaninkodhin ninku inuu dhamaas yahay si aan kaaga dhaadhiciyo dhegta furo waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne
intaa kuma ekaanin ee durbaba baarlamaanka federaalka ah dhexdiisa ayaa waxaa lagu arkay xildhibaanno sheegaya in etoobiya asalkiiba ay soo barbaarisay dowladda federaalka ah in lagu caasiyoobana aanay mudnayn kuwaas oo ka soo jeeda dhanka koonfur galbeed anigoo xildhibaan ah tegey etoobiya kaalmo weyddiistay ciidamo soo tababaray wakhti aan ka soo qaaday ceel berde oo xuduudkaa yaan xudur ku imid maalinkii xudur la qabanayey waxaa weeye safka hore ayaan xabadda ka ridahayey ma inkirayno dowladda etoobiya dadka soomaaliyeed iyo dadka koonfur galbeed iyo kuwa bakool waxay u qabatay marna ma inkirayno cid inkirtayna ma aqbalayno maalinkaan hiilka u baahnayn ee dhibaatada ugu xoog badaysa waxayna garab istaagayna iyaga ahayn waxa dadka annaga hadda waardiyeynayana ayaga weeye annaga oo aanan marnaba marxaladaha dalkeenna jira aan cidnana madaxa hoos ugu dhigaynin haddanana waxa weeye kaalinkooda in la inkiro ma aqbalayno walla wada dhegaystaya sidii uu warkou dhigayay shakhsi dhiigga soomaalinimo uu dhab ugu yaallo iyo ruuxiskiisu dhanyoon dhiman dareenkiisu hadal aan inuu dhihi karaba cidi ka dhowraynin
wixii xilligaa ka dambeeyey xiisadda u dhexaysa lafta gareen iyo xasan sheekh maxamuud gurguurte ayaa cirka isku sii shareeraysay xasan gurguurte waxa uu ku haminayaa sidii uu lafta gareen meesha uga saari lahaa laakiinse waxaa isweydiintu tahay sidee bay taasi ugu suuro gelaysaa iyadoo etoobiya baydhabo joogto kan loo mideeya sahanayana iyadu tunka ku sido
وجدت هناء وذقت الرضا
waa hagaag dowladda federaalka waxa ay sii kordhisay afduubka ay ku wado shacabka ku dhaqan gobolka galgaduud iyadoona ku shaabadeynaysa shabaabnimo dhowaan ciidanka dowladda federaalka oo adeegsanaya maleeshiyaadka macawiisleeda ayaa waxa ay qof shacab ah kasoo afduubteen deegaan ka tirsan gobolka galgaduud kaasi oo ay markii dambe geeyeen xabsi ku yaala magaalada ceeldheer ee gobolkaas waxaa ninkan markii dambe loo qaaday godka jilcow ee magaalada muqdisho halkaasi uu toddobaad ku xirnaa ninkan dhibanaha oo ah dowladda federaalka oo lagu magacaabo cali geelle ayaa dowladda federaalka waxa ay baraha internetka ku baahiyeen sawirkiisa iyagoona ku sheegay in uu yahay nin shabaab ah oo ay gacanta ku soo dhigeen markii dambe waa la sii daayay ninkan wuxuuna bixiyey waraysi uu kaga hadlay qaabkii qaldanaa ee dowladda federaalka ay ula dhaqantay wuxu uu sheegay in la isku dayay in laga dhaadhacsiiyo in uu sheegto inuu ka tirsan yahay xarakada shabaabul mujaahidiin cali geelle ayaa diiday dalabka saraakiisha dowladda federaalka wuxu uu sheegay in maanta uu si rasmi ah u ogaaday dadkii dowladda federaalka ay soo qaban jirtay ee maxkamadaha lasoo taagi jiray qaarkoodna la toogan jiray aan loo haynin wax caddayn ah oo ku aadan inay ka tirsan yihiin xarakada shabaabul mujaahidiin waa kan cali geelle oo ka waramaya arrimahaasi habeen madow gurigayga anoo hurdaaya saq dhaxaa lay soo dhacay ciidan aan dariis lahaynoo macawisley u egaa ii soo dhacay waxaan ku kacay iyadoo labada gacmood layga haayo qorana laygu haayo saasaa bannaanka laygugu soo saaray aniga bannaanka markaan imid waxaan dil ahayn filameyn waxaan islahay waa qaab qabiilaa lagu beegsahaa sababtoo ah deegaan laba beeloo deris ka yihiin isriixriixna uu ka dhexeeyo oo dhulka xaggeeda aan degganaay in saas awgeed lay dili doonaan aaminsanaay bannaanka marka laysoo saaray waa tawxiiday kabacdi waxay weydiiyeen gaarigayga furihiisa furaha gaariga kaanay dhaheen waa u soo qabtay dibadeedna gaarigaa lay waday gaarigaygaa lay saaray sidaasay igu wateen ciidankii ii yimid oo ii soo dhacay sidaasay ii wateen sidaasayna magaalada degmada ceeldheer oo gobolka galgaduud ka tirsanay igu geeyeen xabsiyaa lay geliyey dibadeedna subaxdii dambo laba saac baa nin sargaala waraysi iigu yimid wuxuu iga dhaadhiciyey inaan sheegto inaan ka tirsanahay shabaab ka tirsanahay amiir u shaqeeya oo xagga sakawaadka u aruuriyana aan ahay inaan qirto sheego asigana intaas uu gudbiyo anigana aan ku raaco asigoo markaas ii fahansiihaa si howlgalkayga ku fududaado oo aniga culays ounan dowladda xaggiisa igala kulmin weliba wuxuu ku diray waxaad dhahee wax badan aan la soo hadlaayay ninkan anoo raba inaan soo goosto inaan soo goosto anaan rabaan la soo hadlaayay waa soo bixi waayey asaana isoo doono marka dambe sargaalkaas magaciisa waa haayaa waxaan ku idhi inaad naftayda u dooday haad ii sheegtay waana ku mahadsan tahay laakiin waxaan sheegayna waa inay xaqiiqda ku salaysan yihiin aniga shabaab umanaa shaqayn amaad u shaqaysaana isma dheh isoo geli mayso muddaan taas isla hortaagnayn aakhirka haddana wuxuu iigu bedelay inuu yidhaa naqiibaa dhexeed u dhexeeya beesha iyo maamulka adigu waxaad sheegaya adaa ogaan laakiin kelimadaas waa been shaqa kuma lihi naqiibna ma noqon odag guudna maahi kolleyba ciidanka meesha jooga ee haya iga qaaday laakiin shaqsishas uma aqaanin ciidankaas siddeed iyo tobankii ahayd siddeed iyo tobankii sagaal iyo tobankii waxaan ku jiray saldhigga ceeldheer afar saac oo jimcaad oo labaatanka bisha ah waxaa laysoo dhiibay taliya la yidhaahdo taliya maxamed ibraahim taliyahaasuu ii soo dhiibay iina soo qaaday magaalada muqdisho dhankeeda waxaa lay geeyey jilcow godka jilcow qaybta saraakiisha xanuun weynay igu haysaa weliba ma filay walaxuuna hubin inuu baahiha u malaymay walaxuuna hubsan nin walba war u sheegi kara nin dad isku diraaya nin nacbaan kale ku jirto nin kasta war u sheegi kara laakiin inay dabagal leedahay wax walba caddayhe oo markay caddayso ka bacdi ay bulshada tusihan u haysta markii aan ogaaday aniga sida lay gudbiyey iyo siday u faahfaahiyeen iyo siday ummaddu u tuseen markaan ogaaday waxaa ii soo baxday ummad badan oo sida anigoo kale looga been abuuray inay xafiyada yaallaan ama ku dhinteen ama heer toogasho la gaarsiiyey oo sida aniga laygu gurmada aan loogu gurman inay jiraana ii soo baxday aadan uga xumahay waa ay xanuujisay waxaan maqli jiray been roorta ruma ma gaarto inay been roorta tahay ayagana ayna hubsan aa ii soo baxday aadayna ii xanuujiyeen weliba waxaan ka xumahay in sawirkayga ku sii jiro iyadoo lay ogaaday oo bulshadai ogaatay إن هذا نصور كي هذا نوع حمار أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli isla maraynaa sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid a culimmada waaweyn ee soomaalida ayaa wuxuu jawaab adag ka bixiyey weerar maalmihii lasoo dhaafay lagu waday halgamaagii weynaa ee sayid cabdilaahi xasan sheekh xasaan xuseen aadam abu salmaan oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa wuxuu soo hadal qaaday halgankii uu hogaaminayey allah u naxariistay sayid moxamed cabdulla xasan wuxuuna tilmaamay in ishaacaadka lagu furo halgankaas ay waxba kama jiraan yihiin dhammaantooda wuxuu sidoo kale sheegay in soomaaliya la doonayo in laga hirgeliyo dowlad ay majaraha u hayaan dad soomaali ah oo qaatay diinta nasaarada waa kan sheekh xasaan gaal walba wuxuu u necab yahay adduunka muslimiinta ninka xaqa ugu dhow waxa loog yahay wey adduunka dib u fiiriya wadaad baa wadaad xakiim ahba oo qoyi mucaasiriinta ka mid ah waxaa la weydiiyey jamaacaad toban jamaaca la weydiiyey jamaaca heble iyo daa'ife heble iyo urur hebel iyo urur hebel baa la yidhi keebaa xaqa ugu dhow gaalada weydiiyu yidhi gaalada weydiiya maxaad ka wadaa baa la yidhi gaaladu ayadaa idinka yaqaana ka yaqaana buuri muslimiinta fiican iyo kuwaan fiicnayn daa'ifada muslimkii maanta adduunka ugu necab yihiin ayaa islaamka ugu dhow buuri idinku hadda dib u fiiriyo aniga ay soo fiirinin in cabdilla xasanna muxuu yidhi raxmatullahi tacaala calayh ninuu gaal kuu ammaanay kaa dhimay ninuu gaal kuu ammaanay kaa dhimay ma iskeentay jawaabta wadaadkan carbeed iyo iyo mujaahid alkabiir asayid alkabiir jawaabtiis qolyaha baryahan waxay wadaan in cabdilla xasan sayidka almujaahid alkabiir nin fiican buu khayr badan buu ah laakiin akhtaa akhtaa buu leeyahay meelu akhtaa min xayu lkul sheeko raqiisad meesha ku haysaa min xayu lkulli axad qaba bacda rasuulillahi axad baa macsuuma ma jiro mogtay waxaan maxalnisaac ummadda laguma lugeeyo waxaan macalunisaac ahayn oon muran ka taagnayn ummadda loo waa marin habaabin wey waa marin habaabin wey abubakar baan macsuum ahayn siduuq hadi lumma ayaan macsuum ahayn taa lagama hadlaayo dagaalkii in cabdilxasan uu waday ee soomaali ku aadanaa dagaal khaldan buu ahaa ninka qaba anigaa dood ka qaba kulli waa kadaabiin waa muftariin ama culmo ha noqdeen ama caama ha noqdeen hal qoys oo soomaaliyeed oo in cabdilxasan uu dulmay ma jiro waa ataxadda in la ii sugo warkaamaad ogtihiin dagaalkii halgankaa uu waday oo soomaali uu la galay in cabdilxasan ama rag uu ku laayay ama geel uu ku qaaday ama lagaga qaaday wuu khaldanaa ninka odhanaya ha ii sugo waa nimaan diinta aqoonin ama taarikh la soconin wey labadaa mid un wey waa nimaan taariikhda sayidka iyo wixii dhacay aan xaqiiqo u haynin ama ama aqoon darro ay hayso halgankiisu ku aadanaa dalka soomaaliyeed in iyo etoobiya in la xoreeyo xabashi iyo ingiriis iyo talyaani iyo dabadhoonkoodii laga xoreeyo boqolkiiba boqol buu ku saxnaa hal qadiyad iyo go'aan uu qaato ku khaldamayna ma jiro ninka hawshaa muran ka qabana aniga ha yimaado ninaan kala doodaan diyaar u ahay inuu beenaliyahan uu caddeeyo ama uu jaahil yahay warkaa iska cilaaliya caamada daalimiinta fajarada ah ee culummada iyo mujaahidiinta lagu diray yaan la horboodin ninkuu culummo ah haa sayidku waa fiicnaa laakiin qabaa'il buu qabaa'ilkee maxay ahayn qabaa'ilku qabaa'ilku maxay ahayn soo sug hal dhacda ii keen juزiyaadkan raba hal dhacdo oo jihaadkiisa ku saabsanaa oo uu dad ku dulmay keen taariikhda culimmadii halgan lagu dirina aan ku dirin iska ilaaliya waa idab daro aniga macsuum baa kama hadlayo wax macsuuma nabi maxamed baa ka jira iyo ambiyada waxaan ka hadlaynaa halgan uu qaaday baad buraysaan ood leedihiin go-aanka uu qaatay ummaddan uu reebel ku weeraray iyo geeluu qaaday khalad buu ahaa dhibka inay haysta waxaa weeye waxaa kaal ibnu khalduun fi muqadimati fi taariikh akhriya wuxuu idhi axdaadta waaqicay joogeen baa lagu qiimeeyaa kaa adigu hadda aad joogto laguma qiimeeyo sayidku dadku la dagaalama gaala cadcad iyo waxay ahayn dad gaala u ah garab u ah khaa'imiin iyo khawanay ahaayeen inta kalena niman isagu dulmay oo ku xadgudbay oo iska difaacay oo dafcu saa'il bay ahaayeen ninuu min baabi dafci saa'il iskaga celiyey iyo ninuu min baab- min baabi riddati walkufri ku dilay oo ku dhacay bay ahaayeen dadku labadaasay ahaayeen nin muslim oo musaalima oo sayidku weeraro oo xoola ka dhacay keena ciidankiisu u badnaa hiiraanba ma soo dhaafine waxaa falsafada iska daaya dabdarrada ah sheekh xasan barsanaa sidaa loo dulmaa sheekh bashiir oo reer geyse oo reer- reer burca sidaa loo dulmaa nin walba wax idin tara oo culimo ah oo soo halgamay waad been ka sheegaysaan hadhowna waad ku laynaysaan booran buu ahaa iyo soomaali buu ahaa iyo annagu ahaa baad ku haysataan iska ilaah hawsha ayada sayidka aad baan u jeclahay nin walba wixi taray baan jeclahay dan khaasana kama lihi ma aha bimacnaa inaan u difaaco inuu awowi ahaa waxaan u difaacahayaa hee idinkaa idin matelaya waa xaqu idinku leeyahay ina cabdilxas hadduu noqon lahaynna kiristan baad noqon lahaydeen gaaladii baa sheegaya mishinkii soomaaliya ka socday bariga afrika ee loogu talagalay in lagu kiristaameeyo muslimiinta bariga afrika jooga yuu laba boqoloo sana dib u dhigay yidhaha iyagaa qoray gaaladaa qoraysa mashruucaas wuxuu fashiliyey laba boqoloo sanoo dib u dhigay boqol hadda waad soo marteen boqolkii labaadba hadda idinku socda soomaaliya waxaa la rabaa boqolkiiba shan iyo toban in laga dhigay kiristan markaasaa loo ogolay dowladda inay ka istaagto inta ka horreysa lama ogola been yaa laydin sheegi ilaa kiristankiinu dal iyo dibad laga keeno soomaalida ay boqolkiiba shan iyo toban noqdaan oo xukunka soomaaliya loo dhiibo dowlad inaad iin istaagto gaaladu ma ogolo ladinkana yeeli maayo ama xasan gurgurta idinku ciyaaro ama farmaajo idin wereeriyo ama xamse cabdibarre hadiin soo labisto waxba kama jiraan xaqiiqa wey waa inaad xaqiiqa isu sheegtaan intaa yarta ee nasaarada ee etoobiya loo dhiibay malaayiinta etoobiya xukuntaa la rabaa in laga sameeyo muqdisho iyo soomaaliya laga sameeyo oo boqolkiiba sagaashan ay noqdaan muslimiin haya raaca in yaroo xaakimo oo nasaarana ay adduun ka taliso way wadaan wax la ogyaho sheer lagu sheegay weeye qolyaha injooyada u shaqeeya soomaalida weydiiya way idiin sheegayaan xog bay ka hayaan laakiin idinku waxaad tihiin kii durmaan idiin garaacaba waad iska dabayaacaysaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhow waxaa waraysiyada qaybihiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay odayaal qurbaha ku nool ayaa waxa ay baaq nabadeed ka soo saareen dagaal beeleedyo ka dhacay dhulka soomaali galbeed oo ay etoobiya ku lug leedahay warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya muxsin xasan
maalmihii lasoo dhaafay deegaano dhaca gobolka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya ayaa waxaa laga soo sheegayay colaad sokeeye oo ka dhex caloosantay qaar ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed ee walaalaha ah islamarkaana ku midaysan daaqa biyaha iyo deegaanka colaadan sokeeye ayaa inteeda ugu badan waxa ay ka taagan tahay gobolka doollo ee mandiqada soomaali galbeed iyadoona bulshadii halkaasi ku dhaqnayd qori dab ah la kala dhex dhigay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaana sheegaya in colaadan ay horinayso dowladda xabashida si ay markaasi u kala disho qabaa'ilka soomaaliyeed ee walaalaha ah madal ballaaran oo looga arrinsanayay sidii looga hortegi lahaa waxyeelada had iyo goor kala gaaraysa qabaa'ilka soomaaliyeed ayaa ka qabsoontay magaalada minnesota ee waqooyiga dalka maraykanka taasi oo ay soo agaasimeen labaynta bulshada ee ka soo jeeda gobolka soomaali galbeed waxaana ka soo qayb galay nabadoonno odayaal waxgarad iyo qaybo kale oo ka mid ah bulshada qaar ka mid ah odayaasha beesha kuumada iyo waxgaradkeeda oo iyada ka mid ah qabaa'ilka ay halkaasi colaadda ku dhex marayso ayaa baaq nabadeed ka soo saaray colaadan iyagoona sheegay in ay ka soo horjeedaan dagaal weliba oo dhex mara qabaa'ilka walaalaha ah ee wada degan soomaali galbeed dhanka kalena waxa ay ku baaqeen in dagaalka la joojiyo waxaan baaq nabadeed u diraynaa annaga oo ah shaaliyadda minnesota ee ka soo jeeda gobolka kifilka shanaad dagaal sokeeyo oo dhex maray laba beelood oo walaala ah oo ah gobolka doollo beesha abraahiin iyo beesha gumcadleh dagaalkaas yaannu baaq nabadeed ka diraynaa annaga oo ah waxgaradkii iyo shacab weynihii jaaliyadda gobolka ka soo jeeda ee ku nool minnesoto waxaannu ka xunnahay dagaalkaas soo noqnoqday ee dadka walaalaha ah dhex maraya aad baan uga xunnahay waxaan u tacsiyeynaynaa cid allaale ciddii dagaalka ay dhibaata ku gaadhay waxaannu leenahay samir iyo iimaan allah idinka siiyo dadkii meesha idinkaga geeriyooday ilaahay idinkiisa eh bedel khayrkana booskooda allah idiin soo geliyo waxaan leenahay waxgaradka ku nool labada qoys ee walaalaha ah dadka u tura isku noqda arrintaas wixii dhacay wax ka dambeeyoosa dhicin codsigaasaan idiin soo jeedinaynaa waxaa kale oonu codsi u jeedinaynaa dadka ku nool gobolka ee ka soo jeeda beelweynta ay beelahaasu kas- ka dhasheen waxgaradkoodii arrintaas isu taaga oo xalliya baan leenahay si dhaqso ah dagaalkaasu dagaal ka dambeeya yuusan u dhicin waxaan baaq nabadeed u dirayaa dadka walaalaha ee wardheer isku laayey ee muuse muuse gumcadle iyo ismaaciil gumcadle iyo muxuu ahaa iyo abraahiin ayaan u dirayaa baaq nabadeed sidaa darteed waxaannu leenahay dagaalkaa inta uu hadda taagan yahay ha ku ekaado aad baannu oga xunnahay dhib ka dhacay dagaal ka dhacay ee dil ka dhacay waxaannu codsanaynaa inaysan odayaasha waxgaradka deegaanka sidoo kale mid ka mid ah waxgaradkii madasha ka soo qayb galay ayaa sheegay in colaadda ka dhexaysa qabaa'ilka wadadega gobolka doole laga xalgaaray qabaa'ilkii walaalaha ahaana la isku laabxaaray balse waxa uu sheegay gacan shisheeye in ay horisay dabkii la damiyey waxa uuna carabka ku adkeeyey in ay heshiiyaan beelaha walaalaha ah ee ay gacantu kala gaartay marka hore ilaahay baa mahadsan isugu keenkeenay meeshan aynu baaqa ku jeedinayno dadka walaalaha ah ee waxyeelladu ay doollo ku kala gaadhay ilaahay dembi dhaaf ha inooga dhigo socodkaa iyo juhdigaa aan meesha soo gelinnay waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay dadkii qurbajoogta ahaa ee labadaa beelood ehelkooda ahaa ee waxa meesha ka dhacay ay xanuujinayeen haddaan nahay baaq baan jeedinaynaa dagaalkan doollo ka socda dadka ehelkii way isu yimideen waa la heshiiyey saan warka ku hayno duugtii baa la kala qaatay magtiina waa loo ballamay ardaal iyo shayddaan baa ka shaqeeyey een- een dadka ehelka ee meeshaa ku dagaalamaya war heshiiya oo haddaad kun iska dishaan waan hubaa inaad heshiinaysaane war wiil dambe oo nooli yuusan dhimanin war waxaad ku dagaalamaysaan maanta wax adduunkuba dhaafay weeye war ilaahay ka baqa oo waannu naxsannahay oo waan walbahaarsannahay oo ma seexannee halkaa dhibku ha ku ahaado beesha abraahiin ee gacantan u dambaysa ay ku dhacdayna waxaan aad ugaga mahad celinaynaa ilaa iyo xilliganaan taagannahay sida ay isu xakameeyeen aad baannu ugu hambalyaynaynaa waanan ku faraxsannahay waxaana idin leenahay halkaa ka sii wada dibad iyo gudana waa la idinka hambalyaynayaa intaa haddaan dhaafo waxaan leeyahay odayaasha iyo culimmada iyo dadka dhaqanka ee waxgaradka ee soomaaliyeed ama beesha kuumada ah war meesha dhex taga oo dhex fadhiista oo dadkaa kala qabta waa ehelkiini gunaanadka madashan oo daarnayd baaq nabadeed oo loo diraayey beelaha soomaaliyeed ee ay colaaddu ku dhex martay gobolka doollo waxaa ka soo baxay war-saxaafadeed kaasi oo codbaahiyaha laga hor akhriyey annaga oo ah waxgaradka aqoon-yahanada salaadiinta ganacsatada iyo culimaudiinka ku beesha kuumade ee north america waxaan waxaan ka xunnahay dhibka ka dhacay labada qoys ee walaalaha ah ee gobolka doollo gaar ahaan ismaaciil gumcadle iyo abraahim waxaan tacsiyadaynaynaa cid walba oo uu meeshaasi dhib ka soo gaaray waxaanan uga baaq- ugu baaqaynaa labada beelood ee walaalaha ah in ay nabadgelyo qaataan dhib dhexdooda ana ahna ay intaa ku xal- ku joojiyaan waxaan ka codsanaynaa dhammaan waxgaradka beelaha kale ee deegaanka gaar ahaan beesha kuumade in ay u istaagaan kala dhexgalka iyo nabadgelyo labada beelood ee walaalaha ah ee uu dhibku ka dhex jiro ugu dambayntii qaar badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka soomaali galbeed iyo aqoon-yahanada sida dhow oo la socda xaaladda etoobiya ayaa waxa ay tibaaxayaan in falalkan gurracan ee liiskaga horkeenaya qabaa'ilka walaalaha ah ay daaha gadaashiisa ka maamulaysa xukuumadda abey axmed iyo wakiiladeeda gobolka sida mustafa cagjar oo laba habeen ka hor arday soomaaliyeed oo ay isqabteen dhallinyaro ethoobiyan ah ka hiiliyey islamarkaana sheegay in ay iyagu ethoobiyan yihiin walow dhalintii soomaaliyeed ee ardada ahayd ee hadalkaasi ka hor yimaadeen kana baraa'a qaateen xabashida دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waa hagaag wilayaadka labada jubbo ayaa waxa ay xaliyeen khilaaf ka dhex jiray beesha gaaljecel kadib kulan maalmo socday waxaa dhowaan la soo xiray kulan u dhexeeya beesha gaaljecelle degta wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe kulanka oo socday muddo shan iyo toban maalin ah ayaa waxaa looga tashaday khilaafaad beesha dhexdeeda ahaa iyo sidii loo xalin lahaa ugu dambayntiina waa lagu guulaystay in la xaliyo kulanka waxaa garwadeen ka ahaa labada waali ee labada jube intaas kadib waxaa hadlay waxgaradka beesha gaaljecel oo ka hadlay ujeedada shirka iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen magacaygu waxa waaye suldaan xasan ibraahim muddi suldaanka beesha gaaljecel jubbooyinka jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaan ka hadlayaa shir ay beesha ku qabatay muddo shan iyo toban maalmood deegaanka qudus oo hoostiga walaayada jilib ayaan maalmahan u fadhinay muddo shan iyo toban maalmood oo meeshaas aan degneenay waxaan ka shiraynaa aayahayna iyo maslaxadayna iyo dantayna guud iyo jihaadka sidaa manaha u dardargelin laheynay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiis kor aan ugu qaadi laheynay ayaa meeshaas ugu tashanaynay annagoo iskaga ammaanay jubbada hoose iyo jubbada dhaxa degmada kismaayo degmada jamaama degmada kawasuuma degmada jilib degmada saakow intaas annagoo iskaga ammaanay ayaa muddo shan iyo toban maalmood meeshaas aan fadhinay iyo danahayna oo qaaskee meeshaas manaha aan ugu tashanayni waxaa meeshaas manaha aan ku hayni waxaa kasoo qaybgalay shirkaasi labada waali annaga iyo marka iyo labadaas waali meeshaas shirka aan ku daadahaynayni wuxuu ahay waratashi ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa kor aan ugu qaadayna beeshana aan ku horumarinayna annagoo danaha ayna qaaska ee ku wadanna oo rabna ceelasha waraha beeraha intaba dhulka tacabka intaasba manaha inaan manaha ugu tashanna dhuldaaqa xoolaha inaan manaha ugu tashanna rabna waxaa intaas inoo sii dheeraay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan kor ugu qaadna jihaadka aan ku garab istaagna diinta aan ku garab istaagna oo naftayna iyo maalkaynaba aan ku bixinna ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa waxaa waaye diinta waxay rabtaa in loo shaqeeyo waddanka soomaali gaalaa kusoo duushi shirkaas oon beesha meesha ugu qabanaynay waxuu ku saabsanaa wuxuu ahay muddo badan ay beesha kala maqneed oo danaheeda qaaska iyo danaheeda gaarkaanta ay kala maqneed marba sanadkii inaan waxaan go'aan qaadanay inaan beesha mar isu keenna oo wixii sanadkii hore aan soo qabanay aan iska wareysanna sanadka damba macnaha wixii haddana aan macnaha aan aan qaban lahaynay taladayna meeshaasay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa gaaladaan soo duushi wax kale uguma soo duulin waxay ugu soo duushin waxa waaye inay dadkaas ku fasahaadasa ummaddaas muslimiinta ku fasahaadasa dhulka deegaanka gaaljecel uu leeyahay waa dhulka oo ugu xooga badan ee gaalada ee dhibka ugu haysa sida manaha jubbada hoose degmada kismaaye dhibaatada ugu badan meesha ku haysa waaye midka geela la jira midka oo manaha saca la jira go'aankaas gaala aan u qaadanay beesha waxay qorshe ku gaartay ina sanadkiiba mar beesha lasoo keena sana hore waxaan soo qabanay maxay ahaayeen aan isweydanay jihaadka maxaan u geysanay maxaa faa'iidaho ku tarnay maxaa wiiloo jihaadka naga galay maxaa oo islaamka garab istaagay inay beesha manaa isweydisay mar labaad haddana sanadka dambe markay tashanaysa qorshihii sanadkii oo soo dhaafnay markay ay ka dhamaata qorshihii sanadka dambe ugu shaqayn lahayd haddana ay isweydisay sidaas iida ee manaha ugu tashanna ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa in la barta midnimada beesha lagu dadaala doorooyinka manaha la dadargeliye beesha waxyaalahaas ay manaha ugu tashanaysa meeshaas iida wabilaahi towfiiq annaga beesha gaaljecel haddaan nahay danahaynaan ka tashanaynay waxaana ugu tashanaynay danahayna meesha inay waddanka haddis ilaahay kuu idmahay bariga afrika meel walbaba gaale ay kasoo duushay dhib badan as jira saakiina dadkii shacadsan barsana kasoo jeeda aan nahay markii masaarta ay af beesha waa la soofeeyaa qalbigana isagana qur-aankaa lagu soofeeya isagana annaga qalbigaan soofeynayni tolkaan walaalinayni waa isku duubneen haddiis ilaahay kuu idmahaye inaan jihaadna diinta u nusrayna kitaabka aan garab joogsanna gaala aan iska dhicinna aan u diyaar garowni aan hee u diyaar garowni naf iyo maal aan ku bixinna cidda waxay ugu tashanaysa masiirkeeda kitaabka inay garab joogsato ay isku duubnaata wixii duldule allah ku jiro dhexdeeda in laga bixiyo saakii ama dalkeeda ama dadkeeda ama dawdeeda ama haddiis ilaahay kuu idmahayo beeraheeda haddana haddiis ilaahay diidan waa noo suurto gashay ilaahay noo suurtogeliya ma haddaan iska leh wax badanaan tooganay wax badanaan tooganay tan kale waa sii wadaynaa ma daaynayna waxaa leeyidhi waxaad baratay waxaa ugu fiican isku duubnaan diin barasha haddiis ilaahay kuu idmahayo wadatashi aa ugu fiican mar kastaba waa wadaynaa waana wadi doonnaa mana ka herayna waxaan u mahad celinaynaa odayaasha beesha gaaljecel iskaga imaaday labada jubbo shirkaas ee waxaa ka soo baxay faa'iidooyin oo fara badan aa ka soo baxay ilaahayaan ugu xamdinaynaa waxaa ka soo baxay inaan ku garab istaagno ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisu oon ka qayb qaadanno jihaadka oon laba laabno haddii awal aan garab taagnayn mar labaad aan garab joogsanno mar saddexaad garab joogsanno mar afraad garab joogsanno waxaa kaloo ka soo baxay isku duubnay beesha oo isla kortay hal doon oo ilaahay aan u mahad- u mahadcelinayna waxaa ka soo baxay faa'iidooyin fara badan annagoo aad iyo aad maanta oo shirka gebagaba noo yahay ugu faraxsan ay noo imaadeen walaayada labada jubba maanta waxaa waaye shucuurtayna aad iyo aad ayay u faraxsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaas leeyahay wactasimuu bixablilaahi jamiican shirkaas waxaa ka soo baxay inaan wada qabsanna xerkaha ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan wada qabsanno haddaan nahay beesha gaal jecel yaan ku heshiinay wabilaahi towfiiq gunaanadka waxaa hadlay sheekh axmed abu yunis iyo sidoo kale sheekh cali darwiish الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيا أمهد علينا نوكل ميي makaankan oo kheerka badan annagoo ugu tashanayno danaheenna diini iyo mada adduunye gaar ahaan beelwiinta beesha gaaljecel oo halkan ku kulantay allahna waxaa idin weydiinaynaa waxyaabahaad ugu tashanaysaan ilaahay inay idin suurageliyo antaas kadib markan waxaan rabaa dhowr nudqa inaan dardaaramo waxaad og tihiin haddii aad tihiin beesha geeljecel inaad maanta jihaadka aad ugu jartaan kaalin mugle waxaad og tihiin in acmaasha oo istishaadiyada iyo howlaha socdo kaala aad ku leedihiin waxaad og tihiin jihaadka in wax badan aad ku bixinaysaan naf iyo maal waxaa laidinka doonayaa maanta jihaadka socdo oo bariga afrika ka socdo oo intaasna aad ku leedihiin inaad gadaal u soo noqonin allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu leeyahay qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum gilda waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin allah subxaana wa tacaala aayadihiis iyo axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam markii aad fiirisaan wax badan baad dareemaysaan aayaddan markii aad fiirisaan infiruu khifaafan wa hiqaalah wajaahiduu fii sabiili illaahi biamwaalikum waanfusikum qof kasta waxaa laga doonayaa maanta jihaadka inay ka qayb qaato haddii oo dhallinyar yahay haddii waayel yahay sidii salaaddii iyo soonkii waajib ugu yahay baa waajib nagu yahay soomoon gaalada maanta gardaraan ugu soo duushay waad dareemaysaan meel kasta ayaa iskaga imaadeen sooma gaalada annagana muslimiinta maxaa laga doonayaa inaan aadmad noqono maanta aan ugu tashanno ugu fikirno maskaxda aan ku bixino inaan gaala iska kicino intaan kadib walaalayaal waxaa muhiim ah oo beesha aan u dardaaramayaa si aad dareemaysaan waxaa lagu kala horumaraayo waa diin beesha markaan waxaa u dardaaramayaa walaalayaal inaad ku horumartaan barashada diinta inaad ku horumartaan dhaqangelinta diinta dadka meel kasta ay degan yihiin inaad guriguri u gaarsidaan diinta aa idinka doonaya walaalayaal inaad ugu fakerin ma ogtahay maanta maxaa intaas adduunya naga maqan aad ka fakartaan waxaan idin dardaarmay walaalayaal madnamada wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaan idin doonayaa ma inaad madnamada ku dadaashaan xarag ilaahay qabsataan alkhilaafu shar khilaafku waa shar inaad isku dadaashaan isku xiranaataan magaca aad leedihiin aad ku dheganaataan magacaasna ugu gargaartaan kitaabka iyo sunnada ansaar magacaas ka qaadateen soomo ansaartii aad qaadateen inaad ka rumaysaan ka dhabaysaan allahu akbar markan waxaa laidinka doonayaa inaad safada ansaareed aad ka dhabaysaan baa laidinka doonaya walaalayaal wa akhiiran waxaan dardaarmaya walaalayaal qof kasta oo ciddaan ka mid ah meel kasta ha jooge in maanta aad ku dadaashaan barashada diinta in allaha yarfacu bihi hada alkitaab aqwaam wayadacu bihi aakhariin markaan diinta oo loo baahan yahay in meel kasta aad gaarsidaan guri kasta aad gaarsidaan masiyada qur-aanka aad maha weeyaan aada u kicisaan in aad ku maraakiis aad dhasataan in waxbarasho aad ku dadaashaan in aad ugu horumartaan ummadda diinta in aad noqotaan qabaaisha ugu horreeyo oo walaayadii cusbeydi ma ogtahay hore maal ku wareejin aan noqotaan baan idinka doonayaa idinka oo ku taaqulinaysaan kitaabkiyo sunnada فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام allah cabsidiisa ayaanu isu dardaarmaynaa fi siri wacalaaniya inaan ilaahay uga baqno keligeen haddaan nahay iyo haddaan uma dhex joognaba ficilka iyo qoolka aan ku hadlaynaba inaan ilaahay uga boqnay aan isu dardaarmaynaa bacda daalika walaalayaal gunaanudkii shirkaan joognaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala hadda inaan dardaaran iyo talooyin wixii inoo muuqda aan idinkaga tagnaa marka ugu horreysa waxaan u dardaarmayaa beesha guud ahaan midnimada inay ku dadaalaan midnimada beeshu waa arrin qaali ah waxaad dareemaysaan ummadaha muslimiin iyo kayrkoodba waxyaalaha ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku hormariyo waxaa ka mid a adduunka markay joogaan aakhire iimaana lagu kala hormaraaye midnimadaa ka mid a adduunka wax lagu kala hormara midnimaduna ilaahay wuu inoo dardaarmay annagu inaan midowno ilaahay kitaabkiisa wada qabsanna muslimiin haddaan ilaahi wuu inoo dardaarmay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xarga ilaahay inaan wada qabsanno oo oo aanan ku kala tegin yuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina amray waxaan nahay dad muslimiina muslimkuna walaalkii kale muslimku waa walaalkii almuslimu aqulmuslim inama almu'minuuna ikhwatun midnimadaa marka inaad ilaalisaan yaan idiin dardaarmaynaa waad garanaysaan dadku markay midaysan yihiin wax walba ku yimaada ma cusleeyaan qaaraan hadduu ku yimaada ma cusleeyo soomaali waxay tidhahdaa wixii qof cusleeya qabiil ma cusleeya soomaan qof shaksi ah markuu diyo ama dhiig uu soo hoyiyo ma awoodi kara inuu bixiya laakiin markii qabiilo la dhex dhigaa waa masale iska sahlan oo iska fudud oo culays badan aan ku noqonaynin taana waxay ku imaan kartaa midnimada ummadda dadku hadday kala tegsan yihiin dadka way ka haraan hadda ka bacdi waxaan rabnaa gaaljecel midaysan sida hadda isu fahanay inaan ilaahayna subxaana wa tacaala shaahid u gelina innagana aan idinkula shaqayno hadduu ilaahay idmo maanta ka bacdina khilaaf inuusan nagu soo laaban ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa horumarkeennuna wuxuu ku xiran yahay markii cadow la iska celinayan midnimaa la iskaga celiyaa markii qaaraan la iska bixinayan midnimaa la iskaga bixiyaa markii wax la baranayan midnima wax lagu bartaa markay ummadi hormaraysana midnimay ku hormartaa haddii taa la waayana meel walba waan ka dib dhacaynaa ogaada waxaan kaloo sidoo kale insha allahu idiin dardaarmayaa camalkan jihaadka ee maanta socda inaad garab istaagtaan beeshaan waad garanaysaan gaaljecel jihaadkii iyo halgankii soomaaliya ka socday kaaliniyay ku lahaayeen macruufa oo taariikhda soomaaliya ay taqaan qiyaadadii ama hoggaankii gumaystayaasha la soo dagaalamay ee la sheega ee soomaaliyeed markii laga soo bilaaba axmed gurey sayid maxamed cabdulla xasan allahu akbar allahu akbar dadka ugu horreeya ee la xuso waxaa ka mid ah sheekh xasan barsame sheekh xasan yuu ka dhashay allahu akbar allahu akbar sheekh xasan yuu ka dhashay beeshaanuu ka dhashay soomaan aawey marka wiilashii sheekh xasan waa idinka haddan hor fadhiyo soomaan innagaa awlaaddii sheekh xasana allihii awowyaasheen ka dhigay dad culamo ah oo jihaada oo dariiqii nebi maxamed raaca allahaas ayaan u mahad celinaynaa maantana waxaa farxad weyn inoo jihaadka maanta soomaaliya ka socda beeshaanu xoog iyo maal iyo caqli iyo rag badan buu ka galay qiyaadada maanta camalka hogaaminaysa in badan oo ka mid a beeshaanay ka soo jeedaan rag badan oo qiyaado aan naqaana oo camalkan ku wada shahiiday oo aan jeclayn oo aan sufuufta ku wada jirnay oo odayaalaha oo camalkan inagu hogaaminaye beeshaanay ka dhasheen in badan oo ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto shahaadadan allah ka aqbala kuwa noolna allah ku suga beesha noocaasa marka waxaa laydinka rabaa kaalintiina inaad jihaadka maanta ka qaataan qof walba maalinku uu nool yahay yuu waajib ku saaray sheekh xasan barsame maalinkiisi wuu qaatay sayid maxamed cabdulla xasan maalinkiisi wuu qaatay sheekh bashiir wuu qaatay axmed gurey kaalinkiisi wuu qaatay maanta yay joogtaa waa innaga soomaan innagaana laga rabaa saliibiyadaana lagu soo tuuray ee gaaladu hogaaminayaan ee la rabo ummaddeena islaamnimad in looga baabiyo inaan kala dagaalanno dib u celinno sabab ugu noqonno carruurtannada iyo kuway dhali doonaanba islaamnimo inay baaqi ku noqdaan taana waxay ku imaanaysaa naf iyo maalba inaan bixinna oo aan jihaadka garab istaagna oo aan hiil iyo hoob la garab istaag oo aanan fiirinin waxyaalaha yaryar ee gaabiska ee dhexdanada yaalla inaanan dib u eegin wax ka weynaan haysta taana waxaan iskaga qaadi karna waxaa ugu weyn midnimada dhexdeenna hadduu ilaah idmo waxaan rabnaa insha allahu tacaala beesha waxaa la yidhi waxbarashada iyo diinka ilaahay waxaan rabnaa kaalin inaad naga siisaan annaguna waxaan diyaaruna insha allahu tacaala kaalinta inooga aadan inaan ka qaadanno qofkuna markuu diin qaadanayo naftiisuu ka bilaabaa khaatimada ugu dambaysa waxaan rabaa beesha inaan u duceeyo ilaahay beeshan ha barakay dadkeeda allaha barakay deeqdeeda allaha barakay dhallinyarta allaha toosi ilaahay oo sheekh xasan barsamoo kale oo boqolaala oo kumanaan ilaahu ka soo saar ilaahu hoggaanka u wanaaji kuwa aan awlaada lahayn ilahu awlaad sii ilaahu kuwa ka xanuunsan caafimaad sii ilaahu kuwa deeqda adduunya ku yeerta ilaahu deeqda u badiyo u barakee ilaahu adduunkiina iyo aakhiradiinaba allah idiin barakay beelaha walaalihiina muslimiinta kuwa ay shinsadaanoo dhahaan alla ilaahw reebiloo kale naga dhig allah idinka yeela khilaafna maanta kabacdi ilah idinkuma soo celi midnimo iyo horumar iyo diin iyo dacwo iyo ilaahay kitaabkiisa oon ummadda ku hogaamina yani insha allahu tacaala maanta wixii ka dambe ilaahay weydiisanayna ilaahayna ha inaga aqbala jazaakum allahu khayra allah idin barakeeya shirkuna shir barakaysan u ahaa shir farxadeed u ahaa وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
waa hagaag gunta iyo gabagabada barnaamijka adhow waxaa waraysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay maamulka puntland ayaa sheegay haddaan khilaafka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka la xalin ay gaari doonaan meel ka fog halka ay joogaan maamulka somalilan saciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka puntland ayaa si dadban wuxuu u sheegay in haddii la xalin waayo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ay aadi doonaan meel ka fog halka uu tagay maamulka somalilan wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal ula galo dowladda federaalka si meesha looga saaro khilaafka u dhexeeya haddii taas aan la yeelin wuxuu sheegay inay arrintu sii adkaa doonto
puntland haddaan nahay waxaan rabnaa inaan qirno inaan wadahadal diyaar u nahay odayaal aan arkay waxaan u sheegay puntland inay diyaar u tahay doodna qabto weliba ay jeceshaha meel fagaaraa in lagu wada hadlo qol qarsoodiyi aan ahayn haddaan khaldannahayna in la qabtaa la rabaa haddaan saxsannahayna in la ayidaan rabnaa hadday dooddeeda jaban tahay doodda puntland hadday jaban tahay soomaalida kaleeto ayaa markhaanti u noqonaysa hadday saxsan tahayna in laysu garaabay u baahan tahay laakiin haddaan taa la aadin haddaad og tihiin waddada somalilan ay aaday oo markii lays yidhaahdo soo dhoweeyo wax ka qabtaba la sii eryaayo khatarteeda leedahay somalilan baaba roone haddana qayb baaba soomaalinimadii laga sii saaray waa khatar kaloo soo korodhay arrimahaas talay u baahan tahay waxaan rabaa aniga madashaan oo dhan inaan u dhiibo inay ka soo taliyaan sidii soomaaliya xal waara loogu heli lahaa waxaan rabaa inaan idinku noqotaan kuwa arrintaas garwadeenka ka noqon kara waxaase rajaynayaa waxaa laga shaqaynaya inay noqon wax qol mugdiya ku jira ee wax fagaaraha yaalla ay noqdaan maxaa yeelay waayadan dambe siyaasaddii waa macno beesh si kaleena u dhadhantay laba madaxa meel wada gelaya social media niman la yidhaahdo markay arkaan inay isla fadhiyaan saas iyo saas is yidhaahdeen baa laleeyahay inay is yidhahdeen xataa war looma ayo waxaa la abuurayaa marka aragti bulshadii oo dhan iska aaminayso aan sax ahayn marar waxaan xasuustaa shirarka ugu adag intaan galno innagoo qoslayna haddana aan soo baxno la yidhaahdo way isfahmeen laakiin aan la isfahmin maalinta labaadna la arko marka qosolka iyo caradu mar walba ma aha waxa wejiga ku yaalla keliya xaqiiqadu way ka fog tahay deni ayuu kaasi ahaa madaxweynaha maamulka puntland barnaamijka dhuuxa waraysiyada dhegaystayaal caawa intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa allah ayaan marka hore u mahad celinayaa kadib raggii barnaamijka igala qayb qaatay kan mid la mid ah intaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي